الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل لا أحد مجر أحد يا شخصي أصبر وصبر يد القابضا على أذى لب من الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى dadku kufrigoodan macsiyadan xumaantan aad iyo aada u badan ay kaa mid tahay ilaahay inay walad u nisbaynayaan zawjo ay u nisbeeyeen saddexa ilaah ay sheegeen iyo wax ka badan waxyaalahaas oo dhan haddana iyadoo ay jiraan baa rabbi arsaaqaya caafiyaya wax kastaba uu siinaya oo aanu u soo dedejinayn ciqaabtii ay muteen haddaba axad ilaahay subxaanah wa tacaala uga dulqaad badan ada iyo dhib iyo xumaan iyo macsiya kufri ma jiro xadiidkaa laftigiisiba uu yahay xdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna أbو معاaوية وأbو أsامة عن الأعمشh عن سعيد بن جبير عن أbي عبدالرحمن السلمي عن أbي موسى qال أنه qاal wuxuu hi أbو موسى الأشعري kolley inta ka horeysana waa in marar kala duwan aynu soo aragnay qorhkoodna dee boqolaalba ay gaadhaan si abubكر oo kale iyo أcmaشh iyo wuxuu idhi abaa muusa qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi laa axad axad ma ahaanin oo ma jiro asbaru uga sabir iyo dulqaad badan calaa adan waa taa magacadiisaba ee sabuur kaba mid tahay waa kii aan kii ciqaabta mutay ku soo dedejinaysa oo awooddiila ilaahay qudradii leh calaa adan dhib yasmacuhu maqlayo min allahi caza wajal waa kan dhibki inahu shaaniya yushraku bihi waa loo shariig yeelayaa wayajcalu lahu waxaa loo yeelayaa loo nisbaynayaa alwaladu walad baa loo nisbaynayaa suma huwa iyadoo rabbi subxaanahu watacaala dee uu yahay baa kaa qudradiisa ay ay taamtee qaahirka ah oo waxan haddii uu doono inuu u ciqaabo taas waxa weeye wax ka hor joojin ka hor joogsaniyo wax ka daba imantanayaa toona aanay jirin ayuu haddana yucaafihim caafiyayaa oo balaayooyinkii iyo makaarihdii buu ka badbaadinayaa wayarsuquhum waa arsaaqayaa xadaثna moxamed ibn cabdالlah bn numayri وabu saciidin alashaju qaala xadaثna wakiicu xadaثna alacmashu xadaثna saciid bnu jubayri can abi cabdالraحman الsulamiy can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama bimilih waa xadiidka iminkaan kaba soo baxnay sanadku ee kolley waa mutaabacaad uun acmash markii horeba waa inoogu sugnaa ee abu mucayo abu usaama wari ka wariya acmash iminkana wakiic baa ka warinaya acmash sanadka intiisa dambena waa isku mid uun acmash laga bilaabo haddaba bimili waa xadiidkii iminkaan kaba soo baxnay mid laba mida ilaa qowlow rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisii ee labadan nee hore riwaayadoodana uu kuba sugnaa acmashay kaba warinayeen mooye uu yidhi wayajcalu lahu lwaladu fa inahu wakiic lam yadkurhu qowlkaa muu sheegin oo xadiidka inta kale abuu mucaawiya abuu usaamo waa kula mid waa kii ay wariyeenuun ee laakiin intan ah wayajcalu lahu lwaladu ayaan riwaayada wakiic ku sugnayn can ilacmash intaasay la dheeriyin dariiqii saddexaad ee xadiidku laaban oo kana wuxuu yihi muslim waxadaثanii cubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaثanaa abu usaamata can ilacmash markii horeba abu usaama waa inoo warinayey oo isagoo acmash riwaayadii hore waynu ku soo aragnee laakiin markaa hore abubakr ibnu abi shayba ka wariyay abu usaama soo abu mucaawiyaba ugaba wariyey iminkana waa cubaydullaahi ibnu saciid baa abu usaame kaba warinaya sanadkii abu usaamee horena waa inoo soo noqonaya عن الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي كل أبو عبد الرحمن السلمي لدى مركل دوان بان صارقني ونكي مقرق أها أبين الصحابي وهي عبد الله بن حبيب بن ربيعة أيا لبيرها إن بل مركا آدنا مدديرنا قرآن كددك أي كقادنيين ويسونا دوحويا بريبا قال وحد أبو عبد الرحمن السلمي qaala cabdullaahi bnu qaysin baa wuxuu ihi waa abuu muusa alashcarigii hore uun qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi ma axadun axad ma ahaanin asbara mid uga sabir badan adkaysi badan dulqaad badan calaa adan dhib yasmachu u maqlayo min allaahi ilaahay inahum iyagu waa khalqigiyo waa kuwa kufaarta yajcaluuna lahu waxay u yeelayaan niddan shariik iyo cid ay soo baalga adigu dee barbar dhigaan oy la simaan wayajcaluuna lahu waxay u yeelayaan waladan waladna way u nisbaynayaan haddaba kii isagu u shariig yeelay iyo kaa waladka u nisbeeyey iyo kaa kufri kale oo bal laba kuwan laba mida laba yimi ilaahay risiqii kama goynayo dhibaatooyin kale iyo balaaooyin kalena arrinkaa daraaddeed uguma ridayo ciqaabtii waxaan ay ku muteenna uma soo dedejinayo waayo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu xaliim ahayn sabuur ahayn magacyadiisay kaga mid yihiin waa sifaadkiise oo ruuxii wax sameeyey uu ciqaabtiisa soo dedejinayo adduunyada cidima ma joogteen ilaahay baa yidhi walow yu'aakhidu allahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walakin yuakhiruhum ilaa ajalin musaman oo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka waxaan ay geysteen ciqaabtoodii uu soo dedejinayo adduunyada cidimay joogteen uu halaagi lahaa mar horuu halaagi lahaa ee waqti dambuu u dibdhigayaa kol haddii waqtigii u dibdhiga yimaadana dee iyada wax kale oo dee taa bedelayaa ma jirto kama dibdhacayaan waqtigii ilaahay halaagooda ugu talagalay laakiin haddii ilaahay halaag iyo uu soo dedejinayo isagoo u qabanayo dadka xumaantay samaynayaan ee shirki u weyn yahay iyada markaa adduunyadaba cidimay joogteen ee waa taasi waa ilaahay subxaanahu wa tacaala xilmigiisii dulqaadkiisii waa sabuurka ay makaan hayno iyo dee xaliim magacyadiisi iyo sifaadkiisi ay kaga mid tahay haddaba inahum yajcaluuna lahu niddan wayajcaluuna lahu waladan wahuwa ilaahayna maca dalik iyadoo arrinkaasi ay jiraan oo arrinkaasi jiro yarsuquhum waatan aan aragnay dadka dee ninkii awoodyar bidaya hadduu ruux uu cadhoodo ha ka gooyo risiqi shaqo ha ka eriyo waxyaalo kale ha ku sameeyo wuxuu dee samaynaya waan aragnay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo dee umuuraha ay dadku ku kacayaan kufriga iyo macaasida ayuu haddana yarsuquhum arsaaqaya wayucaafihim caafiyaya ayuu makaarih iyo balaayooyinkii ka badbaadinayaa wayucdihim wuu siinayaa waxyaalihii dee iyagu ay u baahnaayeen ama ay doonayeenna waa siinayaa isagoo aan ku soo dedejinayn ciqaabtii uu karayay isagu inuu waxaan uga ciqaabo taasna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala dulqaadkiisa xilmigiisa iyo dee sabirka xadiidka inooguba sugan oo bal markaa kolley xadiidka macnihiisu waa ilaahay xilmigiisa waasica ballaadhan deona taas macnaha dee aayaadka qur-aanka aayaddaas suuratu faadiri aayad kaloo lamid oo naxriyaba waa taas oo haddii ilaahay dadka u qabanayo waxaan ay sameeyeen dee mar horuuba adduunyada lamama joogeen waxay adduunyada ku dhisan tahayba dee waa iyadoo kufrigii iyo xumaantii badan tahay oo xilmigaa ilaahay iyo sabirkaasiiyo isagoo ajal ee aan la dhaafayn u dibdhigayo iyagii u kaadinayo la sugaya baabu طalbi اlkafiri اlfidaa bimilci اlardi dahaba adaakani baabu طalbi اlkafiri kii gaalkaa dalabkiisii uu dalbayeybow alfidaa furasho u naartii iyo cadaabkii iskaga furto bimilci اlardi dahaba dee maba helayo laakiin hadduu isidhaaho haysano waa iskaga furan lahaa ee taasna wax anfacayo maahoo lagana yeelayo waana xadiidka ayay inooguba iman doontaa bal taas buu dalki waa macnaa cadaabku shidada uu gaadhsiisan yahay iyo ciqaabtu haddii uu dhulka muggii oo dahaba haysto waa isku furan lahaayo cadaabka gaalku waa iskaga furan lahaa ma kii la cadaabayey waa iskaga furan lahaa waxaa adduunyada dee waxaa aan dee ruuxna uba suurtogelayn oo a inuu wada helo hadduu haystaba cadaabku iskagama furan laha bal taas buu baabkeedi yahay xadaثna cubayd الlahi بn mعaad in الcambariyu qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhucbaة can abi cimraan الjawniyi can anas bn malik ibni maliki can الnabiyi slى الlahu عalيه waslama qaala anahu qaal yaquul اllahu ilaahay baa wuxuu odhanayaa tabaaraka wa tacaalى liahwani ahli الnaari cadaaban liahwani ahli الnaari ahlunaarka ka ugu fudud cadaaban cadaabahaan oo dadkaa naarta gelaya ee dee ahlu naarkiina ah ka uu isagu ugu cadaab yar xadiid baa wuxuu kuba yimi inuu abu aalib yahay abu aalib oo dee aan ognahay waa rasuulka ilaahay adeerkii salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu difaacay ilaaliyay iyadoo taasi aanay iimaan diintiisii uu rumeeyey ahayn isagoo garanaya inay xaq tahay ee ay ahayd un dee xamiyadii qaraabanimo iyo taas ayay ahaydba rasuulka ilaahay shafaacadiisna way gaadhay sida xadiid cabaas oo weydiiyey uu rasuulku uguba jawaabayoo markaa waxaa la yeelayaa intii kale oo dhan baa u badbaadaysa ee laakiin intaas bal waxa weeyaan lugihiisa intaa hoose ayaa waa naar yar oo kooban oo intaasun kaba haysa laakiin aanu islahayn shiddada ay u leedahay axad baa kaa cadaab badan baaba la yeelayaa xadiidkan wuxuu kuba yimi ruuxa walow aanu magacownayn ee isagana lagu fasiray abu daalib ahlu naarka ka ugu naar fududi waa ku la dhigayo halkaa raysma gaadhadiisa ayaa laba dhuxulood loo dhigayaa waa intan yaree godan ee lugta ruuxu markuu dhulka ku joojiyo dhulka aan qaban raysma gaadhada ay yidhaha intaasbaa halkaasaa xabad dhuxula markaasay maskaxdiisu la faqfaqlaynaysaa waana kii ugu cadaab fududaa ismana lahaa cid baa kaa cadaab weyn haddaba kaa ugu cadaab fudud ahlu naarka ayaa waxay ilaahay ku odhanayaa low kaanat laka hadday kuu sugan tahay bal maanta adduunya adduunye iyo wamaa fiiha waxaa fiigeeda ku sugan adduunye iyo waxaa dhexdeedii kuba jiray fiigeeda ah hadday maanta aada haysatoy kuu sugan tahay akunta ma ahaan lahayd muftadiyan mid isku furta biha adduunyada intaa leg waa adduunye iyo wixii ku sugnaay oo dhan oo ruuxna dee loo kulmin haddaad dhammaanteed wadaleedood maanta haysato waa cadaabka dee markaa ahlunaarkana uu yahay kii ugu cadaabka fududaa iska daa kii cadaabkiisu badnaa ma iskaga furan lahayd cadaabkan fayaquulu wuxuu odhanayaa nacam ha waan iskaga furan lahaa fayaquulu ilaah baa wuxuu ku odhan qad aradtu waxaan doonay minka xaggaaga doonidda halkana waxay culimmadu ku fasireen dalab oo waa weydiisiya waa faridii la faray isaga laga dalbay arrinkan waayo ilaahay subxaanahu watacaala hadduu wax iraadeeyo dee wixii uu iraadeeyey sidiisii bay u ahaadaan wixii uu doonay way dhacayaan oo dee maashaa kaana weeye ee waxaan kaa dalbay weeye ku weydiistay oo waa wixii la faraye minka ahwana wax ka fudud min haadaa arrinkan xoolaha intaa leegeen dee suurtagal ahayn ama adduunye oo dhan oo keligaa gacanteeda ay kuba sugan oon dee laba heli karahayn wax ka fudud ood karayso oo ku sahlan ayaan kaa dalbay walxaal wa anta adigu fii sulbi aadama nebi aadam dhabarkiisa aada ku sugan tahay oo muxuu ahaa allaa tushrika inaanad shariig yeelin axsibhu waxaan u malin qaala inuu yidhi walaa udkhilaka naar dee waa muqaabilkii haddii au shariigii dee iska ilaaliyo naar buu ka badbaadaya oo adigu inaanad ii shariig yeelin ana aanad naar ku gelin markaas dee arrinkaasay kaba dhalanaysaa taas baan kaaba dalbay fa abayta waa diiday ila shirka shirkigii aan ku idhi dee iska daa oo aniga ha ii shariigi yeelin hadhowna haddii dee taas aad ku sugnaatood ku dhaqantood shirki aada iska ilaaliso naar ma gelaysid tii waad iska diidayoo dee adigaa ii shariig yeelayo shirkigaasaad laba timi taas markaa dee tiina maanta wax laga yeelaya ma waa iskuba furan lahaayeenba walow ana liladiina dalabuu maa fi lardi jamiica wamilahu maca laftadow bih min suuءi اlcadaabi yowma alqiyaama laakiin tiina ma dhacayso waxaa fudud baa lagaa dalbay adduunyada markaad joogtay oo tii baad iska diiday dee maanta ma ahalkaagu waa tan ee adkayso weeye un ma ahalkaaga iyo halkan buu noqday arrinkaagu حدثنا محمد حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران أبو عمران الجوني يا شعبة مركورة بسند كوينة وقصنايين halkii shucbe xadiidka mucaad ibnu mucaad uu ka warinayey ayaa maxamed ibnu jacfar baa maanta riwaayadeennan kaba warinaya waxay ku kala duwan yihiinna sheekhu matigii dee hore weeye inuuma soo celinaye wixii labadaa matalan raawi ee shucbe ka wada wariyay xagga lafdigooda u dhaxeeye farqi ahaa ayuu inoo sheegayaa oo wuxuu yihi can abi cimraana qaala samictu anasa bna malikin eeg markii hore عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك هلكا وسمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحديثك أرين كما صبحنا من لبن من الآن إلا قوله ولا أدخلك النار فإنه محمد بن جعفر لم يذكر موشيق وإنت أه إن وأنت في صلب آدم الله تشرك إنت سكوشوشي سويه walaa udkhilaka naara shakina xataa kuma sugnaa intaa moxamed ibnu jacfar muu sheegin xadaثna cubaydullahi bnu cumar alqawaariiriyi waisxaaq bnu ibraahima wamoxamed ibnu lmusanna wabnu bashaarin qaala isxaaq akhbarana waqaala aakharuna xadaثna macnaa afartan sheekhee muslim saddex xadaثanaa bay yidhaaheen midna isxaaq ibnu ibraahimna akhbaranaa buu yihi horena waxaan usoo sheegnay isxaaq ibnu ibraahim caadadiisu inay tahay akhbarana inuu isticmaalo taasna kama dhigna isagu oo waxa weeyaan ma odhanayno imaka halkan wuxuu saa u yeelayaa akhbaranaa iyo xadahanaa buu kala farqiyaayo axaadiista aada u badanaynu ku soo aragnay akhbaranaa isagoo isticmaalay intuba waxay ahayd sheekhu isagu ku dul aqriyay qoladana way ka maqleen taa ma odhanayno walow dee sheekh maxamed cali aadam uu ku celceliyo taas oo masalawaad iyo goor ku celceliyo ay tahay isagoo ka dhaqaaqaya un isilaaxii iyaga dabadood shuhuroobay eh arrinku waxa weeyaan waa caadadiisii odabiisi mal kole waa masalo isagoo gurigiisa joognaan xoogaa kaba wada hadalnay waxa weeye waa da'digiisay tahay caadadiisay ahayd taasna welibana ma odhanayno suu xaafid ibnu xajar meela yidhaaho asal ahaanba ma isticmaalo xadahanaa ee akhbarana buu isticmaalaa bal waxaan leenahay iyadana waa haalib oo kitaabkana meel baan kusoo aragnay ama meelo yaroo kooban xaafidna xataa me isaga naftiisa oo saa yidhaahaa ayaa meelo haddana indee bukhaari kaba mida ayuu isagoo xadahanaa idhaacduu kuba fasira isxaaq ibnu ibraahim laakiin waa daabigiisii waa wixii badnaa waxaana dhacda xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala kitaabkeenan ishtibaah sidaasi ma jiro bukhaari oo kale sheekhyadiisa shan nin oo min isxaaq ibnu ibraahim la yidhahbaa ka wada mida isxaaq ibnu ibraahim oo shan ah waa wada sheekhadiisii kolba markaa bukhaari isxaaq keliya isticmaalaya isxaaqi haddaba keebuu yahay may ina ibraahim kana ma ina ibraahimkii kale adigu bal markaasoo waxyaalaha uu xaafid ibnu xajar in badan uu istiqdaamsadaa ama uu adeegsado si u kala soco waxaa kaga mida siiqada oo hadduu akhbarana meesha ay taalo wuxuu ku fasiraa meelmeel mooyaane oo kolkol ay arkayso dee isaga inuu yahay ninkaasi dee isagaa isticmaale eh isxaaq ibnu ibraahim kanaan hayno wayna rahwayho bal keligiina maaha xamed ibnu salama iyo ragla ayaa saasa oo akhbarana un isticmaalaba aan wax kala isticmaalin qaaliban waxa weeyaan bal taa weeye waa arrintii daabigiisa ahayd baan leenahay وقال آخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال يقال waxaa lagu odhanaya lilkaafiri ruuxa gaalkaa yowma alqiyaamati ara'ayta bal waxaad ka warantaa low kaana laka maanta weeye iyo waqtigan la joogo hadduu kuu sugan yahay oo milol ardi milul ardi dhulka muggi oo dahaban dahaba dhulka muggi oo dahaba haddaad leedahay bal maanta akunta ma ahaan lay taftadii bihi xoolaha intaa leegee dahabka ah mid isku furta oo cadaabkan ku haysta iskaga furta ma noqon lahay fayaquulu wuxuu odhanayaa nacam haa fayuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa qad su-ilta waxa lagu weydiiyey waa ti aan aratudii waa wixii aan kuma fasiraynay waxaa lagaa dalbay aysara wax ka sahlan min dalika arrinkaasoo xoole intaa leeg dhulka muggi oo dahabood bixiso wax ka dhib yar ka sahlan oo maxay ah allaa tushrika billaahi subxaanah inaad ilaahay u shariig yeelin waadba iman weyday waad iska diidda shirki un mooye dee markaa waa taa halagaadan wax aada iskaga furataa jirin cid kaa badbaadisa aanad jirin taas baad dee markaa la kulantay dee isbir aw laa tasbirodi وxadثna cبd بن حmayd qال xadثna روح بن عbaadة x وxadثnي cمر بن زurاaرة qال أخبرnا cبدالوهاaب yعnي بن cطاء kiلaahma عن سعيد وcبدالوهاaب iyo روح بن عbaadةa labadooduba عن سعيد بن أbي cروبة عن qتاadة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثله waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay mid laba mid ah markaa hishaam dastawaay qataade uu kaba warinayo maanta uu ka warinayo saciid bn abi caruba halkii hishaam غayra anahu qaala isagu riwaayadiisa wuxuu ku yihi saciid can qataada dee waana xadiidkii marfuuca ahaaye fayuqaalu lahu waxaa lagu odrhan kadabta been baad sheegtay oo waxaasaan yeelilaya waxyaalahaas waa been baad kuma sheegtee qad su-ilta waxa lagaa dalbay oo lagu weydiistay maa wax huwa isaga isaru fudud min dalik arrinkaa kaba fudud oo dee kollayna waa taa xadiidkii hore inooguwa sugan oo ama riwaayadii hore waa xadiid keliye qad aradtu minka ahwana min hada wa anta fii sulbi aadama kollay sulbu aadamna ilaahay qowlkiisii waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum bal taas bay imaka halkan tahay ama tafsiirkeedu yahay oo ilaahay inoo sheegay duriyada dee aadam oo iyagoo dee amhaala dar-ayn dhabarkiisii laga soo saaray ilaahayna yidhi alastu birabbikum oo yidhaaheen qaaluu balaayo dee rabbi bay qireen taas oo kale dee markaa ahdi baa lagaga qaaday miisaaq baa lagaga qaaday waqtiga caynkaasa inay iimaan la yimaadaan oonay rabbi u shariig yeelin kii markaa iimaankiisii ku sugnaadaana nin miisaaqi iyo ballankii oofiyuu noqonayaa kii isagu dee rabbi u shariig yeelay markan adduunyo la yimina ahdigaa hore iyo miihaaqa iyo waxaa laga dalbay waqtigaas wahuwa fii silbi aadam waa mid ka baxay buu noqonayaa oo cahdigi iyo miihaaqii aan oofino bal markaa wa anta fii sulbi aadama macnahaasay noqonaysaa dee suuratu acraaf acraaf aayadda inooguba timi oo kollay bal wixii aahaar iyo riwaayaada iyo tafsiir kuba yimin aa u laami kartaan kutubta tafsiirka ee muctamadka ah saa ibnu kathiir iyo keyrkii oo waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim waanta fi sulb duriyatahum oo deeta uu yihi markaa dee adigu cahdiga laga qaaday inaanay rabbi u shariig yeelin dee cahdigaa kii oofiyeyna waa kaa mu'minka kii ka baxayna ama gaaloobayna cahdigiibuu kaba baxay marka arrinkaas oo sahlanaa fududaay oo shirki la-aan ah iyo inaad shirki kaba fogaato kii baad oofin weyday dee markaas oo dee waa kan marka halaaganaad mudatay baabun yuxsharu lkaafiru calaa wajhi kii gaalka ahaa waxaa lagu soo xashrinayaa wejigiisa isagoo ku socda oo halka dadkii mutaqiintaa iyagoo wafdiya si ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay wafdi waxay ka dhigan tahay waxbay fuushan yihiin waa rukbaan ee kuwa aan maqaamkaa sare gaadhin oo mu'miniina lugahooda ku soconayaana waa jirayaan ayaa kii kaafirkaa isagu maxay noqon wejiga isagoo ku soconaya ayaa la keenayaa lasoo xashrinayaa bal dee qur-aankay taasi kuma timi rasuulka ilaahay baana xadiidkan inoogu caddaynaya su-aal la weydiiyeyna isagoo kaba jawaabayo wuxuu hi muslim xadaثanii زuhayr bnu xarbi وacabd bnu xumaydi wlafd liزuhayri qaala xadaثna yunus bn muحamadi qaala xadaثna shaybaan can qataadata qaala xadaثna anas anas bnu maliki ana rajula nin ayaa qaala yihi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow kayfa seebaa yuxsharu loo soo xashrinayaa alkaafiru gaalka oo loo keenayaa maxsharkii iyo meeshii laysku xisaabayey calaa wejhii wejigiisa korkii isagoo u soconaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ee waa imika kollay waa nin rumaysan oo mu'mina ee kayfiyadii buu doonayay ee marka la eego waa umuur aakhiro oo waxaanaynu adduunyo ku naqaano kaba duwan adduunyada wixii lagu yaqaanayna ruuxu inuu wejigiisa ku socdo dee ruuxu si u suuraysta ayaa adagoo markaa inma suuraysanayo oo dee marka la eego caadi walow dee waka ilaahay tahay kaa kii kuma socodsiinayo adduunyada waa ad aragno dee iska daa waxaan lugaba ku socono waxaan dheerka kuso ku socda ee dee zawaaxiftii abeesooyinkii iyo masaskii haddana aada u ordaya oo dheeraynaya iyo taas baan aragno ilaahay kuma socodsiiyey bal wax ku fuulayo dhir iyo waxyaalo iyo meela kuma fuulaya taas oo tadna markaa ilaahay hadduu dee kuma socodsiiyey wax mustaqraba ahayn bal ninku wuxuu weydiiyey saa uu ruuxan kaafirkaa loo soo saarayo isagoo wejigiisa u soconaya rasuulka ilaahay uu jawaabo qaala wuxuu yidhi alaysa miyaanu ahayn alladii kii amshaahu socodsiiyey calaa rijlayhi labadiisa logood fi dunya labada logood nink ilaahay adduunyada ismarkuu joogay ku socodsiiyey qaadiran mid karaya calaa an yumshiyahu inuu socodsiiyo calaa wajhi yowma alqiyaamati arrinku waa qudro ilaahay subxaana wa tacaala wax kale maaha waa qudradii dee ilaahayna qudradiisa wax cajzi gelinayana ma jirto waa abuurkiisii weeye isagaa adduunyo lugaha ku socodsiiyey isagun baana aakhiro kaa isaga weliba dee ciqaabi iyo hawaan iyo idlaal ay tahay waxaan loogu socodsiinayaa wejigii ama siday barhkood ku fasireen wejigii loo jeedayaaba waxa weeyaan waa dullayn la dulaynayo dullayn la dulaynayo hawaan weeyaane haddaba ilaahay lugahooda ku socodsiiye adduunyada markay joogeen ayaa ah kaa ku socodsiinaya wejigoodii oo marka qudro ilaahay la eego wax la qariibsada maaha taas weeye saasaa rasuulka ilaahay kuba jawaabay qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi balaa wacizati rabbina oo waxa weeye dee xadiidkan markii uu wariyey isagaa anas ibnu maalik kaba warinayey balaaduna manaa dee balaa huwa qaadirun calaa an yumshiyahu calaa wajhi weeye bas inaga saarun saarun marka bal waxa weeye wuxuu leeyahy markaa qataada bala ay huwa qaadirun calaa an yumshiyahu weye ilaahay qaadir buu ku yahay inuu socodsiiyo wacizati rabbina rabbiga iyo cizadii iyo cadamadii baan ku dhaartee qaadir buu ku yahay dee arrinku waa jawaabta waaba taas ilaahay lugaha ku socodsiiyun baa imakana wejiga ku socodsiinaya ee kollayna balmasuu xaafid ibnu xajaryaa majmuuc alakhbaar tan kama helayno ee inoogu sugataysa dadka mu'miniinta kuwa iyagoo rukbaana la keenayaana way jiraan kuwa iyagoo lugahooda ku socdo malaa kuwa la martaba ahayn la keenaya maxsharkiina waa jiraa dee kan kaafirka ana ka lugahooda ama wejigiisii loogu ji loo jiidaya ama wejigiiba kuwa soconaya halkaa laguma keenaya idlaal iyo hawaana waaba jiraa wey baabu sadqi ancami ahli اdunya fi الnaari wasadqi ashadihim bu'san fi اljanna halkana bal nacimka aakhiro ee janno iyo ciqaabta aakhiro labaduba bal matala naciimkaasi gaayaha uu leeyahay iyo badnidiisiiya waxaan la tasawiri karayn inuu yahay ciqaabta aakhirana iyadna waxaynaan adduunyo loo baaldhigi karin ciqaabtii jirtay een la tasawuri karin inuu yahay buu baabka inooguba imanayso wuxuu u baabaysan yahay waa kii dadkii adduunyada kii ugu raaxa iyo nicmo badnaa waa ruuxaan dhibaba marna soo marinba kaas laakiin dee ahlunaar ah ruubitaankii la ruubaye la dhex gelinayay naar iyo waada iyadoo ciqaabtii waa dambeeya mar baa sidaa loo yar dhexgeliyey waxaa arrintaas seerku gaadhaya iyo waxyaalaha isaga kuba imanaya iyo kii dadka adduunyada ugu rafaad iyo faqri iyo bu'si badnaa ee ahlu janno ahaa oo iyadna marse keliya sidaa naciimkii jannada wax kamida uun loo gelinayo lagaba soo saarayo iyo bal wuxuu markaa dareemayo taas buu baabkeediya xdثna cمر الناqd qال xdثna يزيد بن هاrون qال أخبرna حماد بن سلمة عن hاbت البناني عن أنس بن مالك qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi يؤtىa waxaa lala imanaya la keenaya بأنcami أهلi الdunya addunyada dadkeedii iyo dadkii ahludunya kii ugu nicmo badnaa raaxo badnaa oo min ahli naari laakiin ahlu naar ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fayusbaqu sibqu macnaa imika halkan yuqmas weeye waa la gelinayaa weye saasaa loo ruubayaa loo gelinaya ee kollayna marka haddii shay la doonaya inuu midab iyo sibqi yeesho oo kale wixii waa la dhex geliyay oo wixii ka dhalanayay qabsiga kaba dhalanaye macnaa yuqmas weeye waxaa la dhex la ruubayaa un ama saa loo gelinayaa mar keliya hadda weeye sabqatan waa masaru maro macnaa waa qabsatan gelid mar saa loo dhex geliyey markaasaa idee fi naari naartii uma yuqaal ag mar un baa saa inta loo dhexgeliya laga soo saaraya maha wax lagu daayey maaha inta la dhexgeliyo oo la ruubo ayuun baa lagaba soo saaraya fayuqaalu uma yuqaalu waxa la odhan ya bna aadama ina aadamow hal ra'ayta ma aragtay khayran qad weligaa khayr ma ku soo maray wax raaxa iyo khayra weligaa ma aragtay hal mar rabbika ma ku soo maray naciimu naciim iyo raaxo qad weligaaba waa as inta jirtay oo dhan khayr ma aragtay nacim ma ku soo maray fayaquul wuxuu uhi laa gelidaa keliya ee mar la yar dhexgeliyey naartii ayaa ilowsiinaysa wax alla wixii naciim u horreeyey oo dhan adduunyo raaxadeedii oo dhan markaasuu kuwa wada iloobaya markaasuu wuxuu odhanayaa laa wallaahi yaa rabbi isagoo dhaarani weligayba maan arag raaxo waa tan baa wax kasta naciimkiisii oo dhan bay ilowsiyen weligayba wax raaxaa maan arag khayr isoo marayna mama jirto rabbigayow wayu'taa waxaa lala imanayaa biashadi nnaasi dad oo dhan kii ugu adkaa ugu daraa bu'san xag rafaad fidiya adduunyo oo min ahlijanna laakiin ahlu janno ah fayusbaqu isagana waa xala dhex gelinayaa fi ljannati jannada naciimkeedii sabqatan adigu waa dee naciimkii jannada meel kamida uun ayaa sidaa loo ruubayaa loo dhex gelinaya markaasaa laga soo saaraysa mar keliya un fayuqaalu lahu waxaa lagu odhan yabna aadama ina aadamow hal ra'ayta ma aragtay bu'san qad weligaa dhibi ma ku soo martay isna raaxo imaka arka eeg weliba raaxo lagu raajiyey ma aha in kaa horena shidu arka oo shiddo iyo naar lagu raajiyey may ahayn kanna markaa muxuu odhanaya lagu odhanaya hal ra'ayta bu'san qad hal mar rabbika shiddata qad wan malaa intuu adduunyo ku noolaa rafaadun ku noolaa taas ayaa shidda ma ku soo martay weligaaba waayo mar una haba noqoto fayaquulu wuxuu odhan isna nicmankaa naciimkaa jidhkiisii mar uu wada galay ayaa waxa ii shiddo iyo dhib ahaay oo dhanba ilowsiisay oo qalbigiisii iyo xusuustiisiiba uu ka wada baxay markaasaa wuxuu odhanayaa wallahi ya rab laa may adugu weligeyba dhib maan arag ra shiddo maan arag wallahi yaa rabbi maa mara bii bu'san markaa nafyigii hore laa wallahi yaa rabbi ayuunbay intan dambe ma mara bi bu'sun qad walaa ra'aytu shiddatan qad tafsiir ay usii tahay oo macnihii wuxuu ahaa waxaa la yidhi hal ra'ayta busan qad hal mara bika shiddatun qad fayaquulu laa waa jawaabti waa tahay maya ayuu odhanaya intani waa tafsiir wallahi yaa rabbina waa taakiid maa mara bi waa nafyigun buu tafsiir usii yahay kala bixin usii yahay maa mara bi bu'sun qad walaa ra'aytu shiddatan qad oo macnaa adigu waxa weeyaanuun naciimkaa jannadana dareenka ugu horeeya ruuxu dareemo ama wuxuu laba kulmo ayaa dhib wixii soo gaadhay oo dhan iyo rafaad oo dhan bay ilowsiinaysaa dee bal haddii intaa uu kuba iloobay naciimkaan dhammaan ahay inuu weligii kuba jirayo dee iyada taasi wax la aan suureysanaynaba maaha wax laga hadlaya ma aha waayo in markay noqoto ciqaabtii iyo cadaabka ilaah agtiisa waxa kuba suganna dareen yar ama dhadhamin yar oo ruuxii la dhadhansiiyey iska daa marka dambe ee axqaabta iyo aamaadda aan dhammaanayn kii isagu kaafirkaa kuwa baaqi noqonayo wixii uu la kulmaya daa ee dhadhansiintaa mar keliya la yar dhadhansiiyey ayaa wix alla wixii raaxa iyo naciim soo maray adduunyo oo dhanba ilowsiinayso ee bal markaa kolley waa tarkiib weyne waa inoogu sugan yahay khayrkii iyo daacadii bayo wixii janno lagu mudanayo layna tarkiibinayo si bal raaxada iyo naciimka intii ugu yarayn ruuxa shiddo kasta ay ilowsiisay loo helo loo gaadho dee tar tarhiib weyne waa inoogu sugan yahay si bal waxa weeye wixii camalee xumo ah aan ka toobadkeenno camalkii saalixa aan badsanno iska ilaalino wixii aan naar kuba gelaynay waxaa dhadhan yar oo mar la yar dhadhamiyey la taabsiiyey uun oo wixii u raaxo soo maray oo dhan uu ilowsiinayo dee bal wixii ka dambeeyena aswa waa ashad weeye war taas tarkiibka iyo tarhiibkaasa inooguma sugan wey baabu jazaaءi اlmu'mini bixasanaatihi fi اdunya wاlaakhira wa tacjiili xasanaati اlkaafiri fi dunya wuxuu u baabeysanya baabkana baabu jazaaءi اlmu'mini mu'minka abaalmarintiisa la abaalmarinayo bixasanaatihi xasanaadkiisii uu la yimi ee uu adduunye ku sameeyey lagu abaal marinayo fi dunya walaakhira adduunya iyo aakhiraba taas buu baabkeedu yahay iyo wa tacjiili xasanaati ilkaafiri gaalku xasanaadkiisa wixii wanaagee uu sameeyo sadee gurmadka ay usoo gurmanayaan dadkaa dhibaatooyda ay heleen oo ka dhalayo waxyaalahaas ayda uu iyagii dadkii kaleba uga horeynayaan iyo bal kaafirka xasanaadkiisaas dedejintii loo soo dedejinayey fidunya adduunyo taas buu baabu yahay waa cunwaankii xadiidkii baa madmuunkiisii uu yahay de xadiidku maan markaa kuba aan eegeynaa waxaa dee xadiidka macnihiisi halkaasaan amaa tarjamada macnaheedna halkaa xadiidkii weeyaan ayaan ku ogaan doonaa wuxuu uhi markaa imaamkii muslim raximah اllahu tacaala xadaثana abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi wlafd liزuhayri qaala xadaثana yaziid bn haaruna qaala akhbaranaa hamaam bn yaxya an qataadata can anas bni maliki qaala أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إن الله إلaahy lاa يظلم ma ظulmiyayo ma نqsaaminayo مؤmiنa ruux مؤmiنa xasanaة xasana uu la yimi kama ظulmiyayo kama نqsaaminayo wayo ka dhimi maayo يucضaa waa la siinayaayo ruuxi مؤminkaa biha xasanada في dunya addunyada intuu joogo waxyaala lagu siin looguma soo dedejin wayujzaa waana la abaal marinayaayo biha xasanadii fi laakhirati aakhiro bal adduunyadiisiin baa lagaba cabiray waa ilaahay subxaana watacaala maha jazihiiba ee waa cadiyo xaggiisa ka ahtiyo fadli aakhirana iyadiibaa dee walow jazihaasi mid mudaacafo uu yahay oo laablaa loo laablaabayo loo siyaadinayo aakhirana waa lagu abaal marinaya wa ama alkaafiru kii gaalka ahaa fa yudcamu waa la quudinayaa bixasanaati maa kii xasanaadkii camila uu sameeyey biha waa adduunyada dhexdeeda uu ku sameeyey lilaahi ilaahay daraaddii uu sameeyey fi dunya addunyo ama bixasanaati maa camila biha wixii uu ku camalfalee dee xasanaad ahaa lilaahi fi dunya addunyadii uga mee lilaahi biha bidunya dheh lilaahi ilaahay daraaddii uu sameeyey maxaa lagu quudinayaa yudcamu fi dunya addunyada dhexdeeda taas baa ama awlaadha lagu siiyo caafimaad baa lagu siin risqi kale oo waasica lagu siin waxyaalo kale oo adduunye un adigu bal manaaficdeediia iyo raaxadeediia lagu siinayaa wixii uu laba yimi ee dee aan niyo u baahnayn wixii niyo u baahna hadduu yidhaha salaad baan tukanaya ama waan soomaya ama zake iyo iyagu niyay u baahan yihin niyadna ruuxii muslimka ahaa un mooye ruuxa kale kama ansaxayso ee waa acmaalihii kale iyaguba khayr ah ee niyo u baahnayn silsilada markaa qaraabada oo la xidhiidhiyo in sadaqadan lala baxo dad loo ixsaan falo oo dee dhibaataysan oo wax la siiyo wax horeyntii martigelintii bal khayraadkan kale iyo adigu waa waxyaalahan kale dee dadkaba aan aragno kol kol gargaarkan iyo dadka looba gargaarayo waxyaalahaas oo kale dee niyo uma baahna niyo dee shardigeedu uu noqdo islaamu naawi waayo niyada shardigiisu waa islaamu naawi marka waxyaalaha caynkaasee gaalkii laba imanayo waxaa lagu siinayaa adduunyo un raaxadeed iyo nicmadeedo balacnaa wixii uu heli lahaa ee sawaab ahaa iyo halkaa ka heli lahaa adduunyadii baa loogu soo dedejinaya taabon xataa idaa afdal marka uu gaadhay ila alaakhirati lam takun lahu ma sugnaanaysa xasanatun xasano yujzaa biha lagu abaalmariyo bal xadiidka kollay duruqna waa inoo dambaysaaye tu inoo faa'iideynaya waxa weeyaan unoo inooguba sugan ruuxii mu'minka ahaa wixii khayra ama wanaag ee uu laba yimaado xasanaad ee uu laba yimaado horta ajrigeedii kol haddii aanu dee istusus iyo ha lagu arkiyo ha lagu maqlo aanu ula iman taasi ajri kama helayo oo way buraysaa haddii dee uu laba yimaado onay marka horeba ku jirin laakiin ay cajab geliso uu dhahaa cidkaa fiicaniba mama jirto waxaasaad samayso waxaasoo wixii ay cajab geliyaanna icjaabku isna camalkii waa burinayaayoo kale laakiin waa camalka dee khilaaska uu laba yimi taas aakhiro horta ajrigeedii oo weliba ilaahay subxaana wa tacaala ugu yaraan toban uu gaadhsiinayo man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha intaa in ka badanna uu kuba siinayo waa loo dhigayaayo aakhiro waa la kulmaya haddaba arrinta aakhiro un kuma koobne adduunyada nafteedii wax ilaahay fadligiisa iyo cadihiisa oo isaguna uu helayo adduunyadiiba loogu soo dedejinayaa waa jirtaa oo aakhire waa sawaabkiisii aakhire weyna adduunyadiina wax waa lagu siinayaayo macnaa kama dhigna shaygan aakhiro uu lagu abaalmariyey inaanu adduunyadii wax ka mida lagu siinayne wax loogu soo dedejinayo wax lagu siinayaa way jirta axaadiis baynu hore usoo marnayba ruuxa dee qaraabadiisii xidhiidhinayoo kale in cumrigii loo dheeraynayo waynu soo aragnay in risiqii loo waasicinayo waynu soo aragnay taasi kama dhigna haddii cumrigii loo dheereeyo ama risqigii loo waasiciyo aakhire inaanu ajri lahayn ajrigii aakhire waa u yaallaa ee tani manaafic bay kaba mid tahay waaba ruuxii baariga ahaa saas oo kale haddii waalidkii baari uu noqdo isaga waxyaalaha dee laguma abaal marinaya maxaa kaba mida in isna weladkiisi baari uu noqdo taasi kama dhigna inaanu aakhire ajri lahayn ajrigii aakhire waa jiraaye laakiin manfaca adduunyana waa helaya waxyaalo kale sa dee bagyigoo kale iyo dulmiga dadka adduunyadana ruuxii loogu soo dedejiyay iyadoo aakhirateedna ay harsan tahay de haddaanay kafaaro dhibaatooyin badani aanay ugaba noqon bal hadda markaa xadiidka ta inoogu sugan waxa weeyaan ruuxu muminkaa iyadoo jaziya aakhire jiro ayaa haddana xasanaadkan uu la yimi adduunyadiiba wuxuu ku helayaa taasna maaha xasanaadkiisii oo dhan oo loo soo wada dedejiyo la yidhaaho marka aakhira wax kuma laha ama kii gaalka ahaa hadduu xasanaad iyo laba yimaado waana waxaan niyo u baahnayn waayo kol hadduu gaalnimo kuba dhintay wax sawaabo oo aakhiro uu leeyahay ma jirto wax bal matalan aakhiro lagaga abaalmarinayo camalkiisii adduunye ah oo khayrka ahaana maba jirte ee laakiin adduunyadii baa wax lagu siinayaa aakhiro maalinta uu gaadhana isago wax de dee khayr oo halkaa ugaba horreeye jirin ee lagama aqbalin be adduunyada waa tan lagu siiyo jazihiisii loo soo dedejiya ayuu aakhirana tegaya xadiidka ta iyada inoogaba sugani taaba weeye oo bal matalan waa xadiidka macnihiisu waana macnaha waadixa w xadaثna caaصim بن nadri الtaymiyu qaala xadaثna muctamir qaala samictu abi أبي سليمان بن طيم weeye قال xدثنا قتاaدة عن أنس بن مالك أنه xدث عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم buu kaba waramay oo wuxuu yihi rasuulka ilaahi baa yihi in الكافira gaalku idaa camila hadduu sameeyo xasanaة xasano udcima biha waxaa lagu qoodiyaa ducmata ducmo iyo risqi min الdunya oo waxyaalaha dee wanaagay samaynayaan adduunyadan baa loogu raaxeeyaa wa loogu soo dedejiyaa وأmا المؤmiن ruuxii مؤmiنka ah faإن الlaha ilaahay ydkir lah waa u dhigayaa u kaydinaya xasanaatihi xasanaadkiisa في الآkhiraةi aakhirة ويعqibhu yucqib manaa dee waanu u bedelayaa weeyaan oo ciwad ahaan iyo caqib ahaan buu usiinayaa riزqa riزqi في dunya adunyana riزqi buu kuba siin calىa طaacati oo طaacadiisana waxyaalaha loogu barakayn oo dee kolleynu iskala duwan baa inooguma timo acmaashan aynu adduunyo kulaba imanayno manaafic adduunyoy ruuxii leedahay isagoo ajrigii aakhiranaba jiro bal sekadii waa taale xoolihii baa kuba barakoobaya oo ilaahay uguba barakaynaya way ugu ziyaadayaan aafaadkii baa looga ilaalinaya ajrigii aakhirana waa u yaallaa waajibka gudashadiisii oo kale iyo markaa ruuxii mu'minka ahaa in xasanaadkiisii aakhirana waa u yaalaan adduunyana wax lagu siinayaa waa jirta ee dee taasna maaha in adduunyada guud ahaan wixii loogu soo wada dedejinayo waxaan adduunya loogu soo dedejiyeyna dee bal matalan maaha inuu ajrigiisii aakhira guud ahaan baabiinayo way dhici kartaa kolkol inay dee nuqsaami yimaadaan oo waxaan adduunyo lagu helay xaggii hore inuu ajrigaa kala dhimayo sida xadiidkii dee jihaadka kuba yimi oo dee daa'ifada ama sariyada duulaysa haddii ay tagaan oy soo hungoobaan oo wax kale oo ay waxba aanay soo helin ajrigoodii waa u dhammaanayaa laakiin haddii ay tagaan oy intay soo badbaadaan iyagii dhibimay gaadhin xolana way soo heleen xadiid buu ku yimi dee tacajaluu huluhay ujuurihim ujuurtoodii qayb kaba mida ayay soo dedejisteen oo dee waxyaalaha iyagii la mid maaha kaa inta dee dhaawac iyo dhimasha gaadhay aan waxna soo helin iyo kan isagu badbaadeen dhaawac iyo dhimashatoona aanay gaadhin xoolama soo helay iyagoo jihaadki watay xaggii dee ajrigii aakhiro way kala badnaanayaan oo dee taasna waaba wax iyadna jiraysa oo dee nusuusta waan isu wada geysanaynahay laakiin macnuu adduunyada iyadoo wax lagu siiya ajrigii aakhira loo kaydinaya gaalkuna taa waa ka duwanyahay xadaثna mحamed بn cabdالlahi الruziy qaal akhbarana عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهما ولبadii hore xadيiثkoodii mid laba mid ah ee labada hore aynu soo aragnayna waa qolooyinka xadيiثku waa xadيiث qتاadة un markii ugu dambeysayna سلayman التaymi buu ahaa markii ka horreeyeyna hamaam ibnu yaxyu haddaba xadiidkoodii mid laba midu isna wariyay baabu mahalu lmu'mini kazarci wa mahalu lkaafiri ka shajarati اlarz mahal kale ayaa inoo soo socda waana bal xadiid ama laba xadiid iyo duruqdood buu noqon doonaa da bal maalan arrinkuna waxa weeyaan uun kolley gaalkii iyo mu'minkii waa taa umuuro ajrigoodi iyo sawaabkoodii ku tacalluqsan baynu soo marnay tanna waa qeybtii uunahe ruuxii mu'minka ahaa dhibaatooyinkan adduunye helaya waa xanuunadan iyo balaayooyinkan iyo imtixaankaankan dee horeba waati aynu usoo marnay axaadiid kala duwane kafaaray u noqonayaan dembigii baa lagaga dhaafayaa waxyaalahaas oo dhan aakhira markaa wuxuu tegayaa isagoo dee dembigiisii oo dhan laga fudaydiyey buu tegayaa oo waxyaalahan helay lagagama fudaydiyey ama gaalkii oo isaga waxa weeyaan waxaan mu'minkii helaya kafaaray u noqonayaan gaalkase dhibaatooyinka dee maaha un waa gaalo waxbaba ma helayaan iyada taas ta loo jeeday maaha waa xanuunsanaya isagaba rafaado kale way helayaane laakiin isaga kafaaro uma noqonayaan oo dembigiisa kaleu gelayo kol haddii shirki jiro kafaaro ugama noqonayaan markaa la yidhaah hadduu dee taas isagii waxbaa lagaga jafay oo dhow aakhiraa dembi lagaga fudaydinaya taasna masalkuna macnihiisa guud taas buu noqonaya markaa ruuxa mu'minkaa masalkiisu waa sida zarciga oo kale zarciga waa zuruucdan ama hadhow ha noqota rabakiya wixii kale la midkaa ee baxayay marka hore iyagoo dee bal masalan taas waana waxaa u dugul leydha iyo dabaysha maraysa ay dhaqdhaqaajinayso wa mathalulkaafiri gaalkaa mahalkiisuna ka shajari larzi geedkaa arziga la yidhaahaa ma alarza oo kale weeye xadiidku inooguma iman doonaa geedka dee kolley waa geed aan xataa bilaadulcarabna aan kama bixi jirin laakiin adigu dee bilaadii carabe hore weeye shaam oo kale iyo wixii ka sheeya bilaada armanka iyo waxyaalahaas geed weyn oo kama baxa weeyaan waa geed aada u weyn oo aadna u dheeraada jiridiisna ay weynaato oo dabayl ka soo timaada inay dee caleemihiisaa dhaqdhaqaajisa mooye isaga jiridiisi iyo wixiisii ma dhaqdhaqaajanaysa sankan zarcigan dabayshu markay timaado kolba gees ay u jiifinayso kolba gees ay u leexinayso bal taas baana matalku yahay haddaba geedkaasoo kale weeye wajushabahana waan arki doonaa xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالأعlى can macmar can الزhriy can saciidi can abi hurayrata qala anahu qaal qala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam mahalu اlmuؤmini ruuxa muؤminkaa sifadiisa iyo mahalkiisu kamahali zarci zarca oo kale weeye laa tazaalu kama suulaysa ariixu dabayshi tumiiluhu inay jeefjee leexleexinayso waa zaracii kolba gees ay u duweyso xagga mu'minkii uu kala mid yahay taasi walaa yazaalu kama zuulaya almu'minu ruuxii mu'minkaana yusiibuhu inay asiibayso albalaayu imtixaano iyo xanuuna iyo masaa'iba ay asiibayso dembigiisiina lagaga dhaafayo wa mathalu lmunaafiqi ka gaalkaa mahalkiisuna ka mahali shajarati alarzi geedkaa arziga laba yidhaaho oo kale weeye laa tahtasu dabayl ku timi ma dhaqdhaqaajinayso ma lululayso si ay zaraca u lululayso xataa tasta tastaxsida ilaa ay go-do mar keliya dunto wixii oo dhan macajiridda ay fuuqdo dee waa waxaa taagan une dabayle aanay leexleexin karahayn haddaba isaguna bal taas buu la mid yahay bal kolley wajushabaha guud waa ta aan soo sheegnay xadiidku isagoo duruq kala duwan leh xadiid ka dambeeya oo imika halkan abu hurayraan arkayne anas mee kacb binu maalik leeyahay oo lamid inay noo soo socdo bal horta riwaayaadkii alfaadahan israacinayna xadaثna mحamed بn raafic وcabd بn xmaydi can cabdالرaزaq qaala xadaثna macmar can الزhriyi bhada اsnaadi غayr ana fي xadiiثi cabdالرaزaq makana qowlihi tumilu tufyuh manaa waa isla mid un markii hore macmar zuhri isagun baa markii horeba inoogaba wariyey cabdulأعlى ka warinaya macmar imakana cabdالرaزaq baa ka warinaya riwaayada cabdالرaزaqna waxa ay tahay oy tii hore kaga bedelantoon halkaa tumiiluhu tufiuhu dee faatil imaka waxa weeyaan fay oo kale waa laaban iyo leexashee waa isla macnowna way duduweysaa oo iyadii baa leglegdayso dabayshii baa kolba dhinac u jeefinaysa ama u duweysa dee sarcigan isagoo quwadiisu aanay lamid ahayn dee quwadaa dharka taasba wey ee tumiilu iyo tufiu waana isla macnay bal xadiidkii isagu marka la eego abu hurayra intaasuu inoogu dhan yahay xadiid kacab oo isla macna yihiin kana si alfaad badan kana duruq badan ayaa halkan inooga bilaabmayo wuxu uhi muslim xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi bn نmayri ومxamed bn bshri qaala xadaثna zakariya bn abi zaa'data can sacd bn ibrahima qaala xadaثani bn kacb bni maliki kolley waxaa inoo soo socda laba inuu dhalo labadaba xadiidka kaba warinaya cabdالraحman iyo cabdالlahi can abihi kacbi qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh waslم maثlu الmuؤmini ruuxa muؤminkaa sifadiisa iyo tilmaantii kamahali اkhaamati waa khaamada oo kale min azarci waa intan dee markaa weliba zarcu soo baxo cusub iyuu aada u qoyan yahay waa qidcadaa yaree jilicsan ee dee bal matalan zarcee soo baxday taasba weeye khaamadaa zarcigaoo kale ayuunbuu la mid yahay oo si uu kula mid yahay waa maxay tufiiquhaa khaamada zarciga waxa leexleexinaysa alriixu dabayshii tasracuhaa way jiifinaysaa legdaysaa maratan wa tacdilu haddana way toosinaysaa ukra mar kale bayd xataa tahija dee say xaaladeedu tahay tay ilaahay marka dambeba engegto iska go-do oo had iyo goor amraad iyo balaayoon iyo waxyaalaha kuba imanaya waa wixii qaalibka ahaa wamahalu lkaafiri gaalka mahalkiisuna kamahali larzati dee isaga ina waxyaalahan kuba imanaya kuba yimaadeena kafaaro uma aha marka aqlabkiisii weeye si u badnayde geedka alarza la idhaaho oo kale weeye almujadiyati sugnayd calaa asliha jirideeda ku taagnayd laa yafi yufiiuhaa ma leexinayo ma jiifinayo ama dhinac kale uma duwayo shay-un dabeylka soo timaada waa geedkaa dee intuu aada u dheeriyo jirid aada u weyno leh aada u adag bal markaa dabayli iyadoo ma lululayso ama ma leexleexinayso xataa yakuuna ilaa uu noqdo in jacaafuha waa jabitaankeedii ay jabaysay ama ay dee soo fuqaysayba maratan waaxida mar keliya ilaa ay dunto de waa waxaa taaganun kaa munaafiqiina dee waxaa u badanba isagii in la caafiyo xasanaadkiisiina ama hadduu wax sameeyey in adduunya loogu soo dedejiyo isba xanuun waa ku yimaadaa balaayun way ku timaadaa imtixaano iyo zalaazil iyo wax kasta way kuma dhacaanbe laakiin waa aqlabkii waxaan ku dhacayaa kafaaro umaha xagga mu'minka uu kafaaro ugaba yahay xadaثnي زهير بن xرب qال xadaثna بشhr بن سري وcبد الرحمن بن مهدي qال xadaثna سفyاn waa ina thawri weeye ina سعيد عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه qال أنه qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن kمثل الkhاmة من الزرع تفiiؤhaa مaعnaha تmiilhaa الريح tasracuhaa way legdaysaa macnaha way jeefinaysaa weeye maratan mar dabayshii xoogga lahayd wa tacdiilu haddana way toosinaysaa oo markii daba haddana way istaagaysaa xataa mu'minkuna waa saasoo balaayooyin xanuuno iyo imtixaano kalaa ku socda ku imanaya kafaaro ah waa maslaxadiisii wanaag bay u yihin dembigii baa lagaga dhaafaya xataa yaatiya ajalu ilaa uu yaatiyahu uga yimaado ajalu ajashiisii oo uu dhinto wamahalu munaafiqi munaafiqa mahalkiisuna mahalu larzati geedkaa arzada laba yidhaaho oo kale weeye almujdiyati macnaa waa asaabiti calaa aslihaa weeye ku sugan asalkeedi iyo jirideedii allatii taasoo laa yusiibuhaa shay macnaa dee wax dhaqdhaqaajiyo weeye iyada oo sidaa sarca u dhaqdhaqaajiyo u markaa leexleexiya aanu asiibahayn xataa yakuuna ilaa uu noqdo in jacaafuha waa inqilaacuhaa fuqitaankeeda ay fuqayso maratan waaxida mar keliya ilaa inay qabtidhaaho ay dunto gaalkiina waa sa ama munaafiqi xada waxadaثanii moxamed ibn xatim maxamuud ibn khaylan qala xadaثana bishr bnu sariy qala xadaثana sufyaan can sacd bni ibrahima can cabdillahi bni kacb bni maliki can abihi markii horena cabdiraxmaan baan soo aragnay imakana waa cabdillaahi labaduba way ka wada warinayaan ilmo kacabna waa rag wada siqaada weeye ilmo kacabe can ibni kacb ibni maliki can abihi can nabiyi salى اllahu alayh wasalam غayr أنa maxmuda qaala fii riwaayati maxmuud ibnu khaylaan riwaayadiisa wuxuu ku yihi can bishrin eeg maxamed ibnu xaatim muxuu yihi xadaثanaa bishr isagu waa can bishrin waxaa kaluu yihi riwaayadiisii mameye waxa weeyaan uu bishri ka wariyey haddama hatii cabdiraحmaan uu laga warinaye wamahalu اlkaafiri kamahali اlarzati halka halkaa hore wamahalu munaafiqi mihlu arzati aynu kuba soo maray wama bnu xaatimin ina xaatim faqaala wuxuu yihi مثل المناafqi كama qaala زhayr sur riwaayadii uu زhayr bshri kaba wariye u yihi macnaa waxa weeyaan زhayr ibnu xarb ibna bshri waa ka wariyey maxmud ibnu khayran iyo moxamed ibnu xaatimna way kaba wariyeen isaga زhayr iyo waxa weeyaan moxamed ibnu xaatim mahalu munaafiqi bay ahayd riwaayadda maxmud ibnu khayraanna mahalu lkaafiri de waana islama munaafiquna waa gaalube وxadثna محamed بن بشhاaر وcبd لله بن هashimi qال xadثna yaحyى وهو الqطاn عan سفyaan سفyaankuna waa سفyaankeenii hore waa hawri عan sacد بن ibrahيm qala بن هashimi عan cabdاللahi بn كacb بn maliki عan abيه وqala بن بشhاaر عan iبn كacb بn maliki عan abيه halkana mxuu leeyahy labadan sheekh ee mslim mid ina kacabka xadiidka warinaya uu magacaabay wuxu uhi waa cabdاللahi بن كacbi midna uu ibhaamiyey dee kii la ibhaamiyeyna waxaan ku fasiraynaa kaa laynoo magacaabay oo wuxuu yidhi un waa moxamed ibnu bashaare can ibni kacb ibni malikin can abiihi dee kollay horena malaa mar waan soo yar maray meelo kala duwan ee culimadu iyagoo halkan waabuu inoo magacaabay iyo ibnu kacbin in laguma dhaafo aynu barhkooda axaadiisa qaar soo yar tirinay taasna waa inoo jirto o inoo soo horeysay ibnu bashaarna muxuu yihi can ibni kacbina laakiin ibnu kacbigan maanta mubahmkaa waxaan ku fasiraynaa kaa hore walow ay dee waayo dee yaxya alqadaan bay ka wada warinayaan walow aynu soo maray riwaayadii hore ee uu warinayey bal maalan uu xadiidka kaba warinayay sacd ibnu ibraahim uu warinayey can ibni kacbin haddana tii ku xigto sacd ibnu ibraahim in lagaba wariyo tii sufyaan can cabdiraxmaan ibni kacbin aynu kuma soo marro labaduba horta riwaayo way leeyihi kii aan magacawnaano waa nin hiqa ahun oo ilmo kacabu waa hiqaat weeye ilmo kacab maha labadoodna ilmo kacab baan leeyahay bal waxa weeyaan lakin halkan ibhaamkeeda de waxaan ku fasiraynaa kol hadduu riwaayada yaxye yahay inuu cabdillaahi yahay can nabiyi salى اllahu alيه waslm binaxwi xadiiihim waqaala jamiica labadan dambe waxay yidhaaheen waa moxamed ibnu bashaar iyo cabdullahi ibnu hashim fii xadiiihima can yaxya xadiiskooda ay yaxye ka warineen munaafiq may odhane wamahalu lkaafiri waa inta uu yar kala duwayo una sheeku alfaadoodii lagu kala duna lagu kala dee markaa ay ku kala dunaayeen uu sheegayo halkan mahalu munaafiq riwaayadooda maahe wamahalu lkaafiri mahalu larzati xadiidku waa inoo dhamaaday arzadna waxaan leenahay waa geedkaas ay leeyihiin sham iyo bilaad larman iyo dhulkaas kolkol bay geed kaloo sanuubar laydhaa bay kala mid dhigaan waana geed aada u weynun hadday tahay jiridiisa iyo hadday dherarkiisa aada u dheeraanaya ay tahayba laakiin xagga macnahana waxa farqiga udhexeeya zarac iyo taasna waa xaggan dabayshu markay kuma timaadeen markaa wuxuu sheekhu kasoo naqlinaya halkan culimadiina xadiidka macnihiisana uu kusoo koobaya imaam nawowi ruuxu muminka ahaa alaabtiisa xanuunada kuma imanaya badankii ehelkiisa maalkiisa ayaa badan waxyaalahaas oo dhami kafaaray u yihiin sayi-aadkii darajaadkiisina waa loogu sii kor yeelayaa amaa gaalkii dee isaguba xanuun waa ku yimaadaan waxyaalo kale way ku yimaadaane laakiin ruuxa mu'minkaa waxyaalaha kafaara dee waabay isaga in man yuriid illahu bi khayran yusib minhu waa xadiidka saxiixa yufaqih fi diin kaas waa kaa garanaya yusib minhu waa xadiidka saxiixa ruuxa ilaahay khayr la doono waxbuu ku asiibaa ruuxa mu'minka ayaad masaa'ibtan kuba imanaysaa kafaaray uba tahay waana macnaa in hore usoo maray bal isagana way jiraanbe laakiin waa biictibaari alaglabe haddii ay wax ku yimaadaan amraad iyo aalaam iyo masaa'ib i sayi-aadkiisii kafaaro uma noqonayaan ee maalintii qiyaamaha ayuu iyadoo dhan oo sayi-aadkiisa ay u dhan yihiin buu la imanayaa waayo wixii dee keeni lahaa inay sayi-aadkiisan waxyaalahan ku imanaya kafaara ay u noqdaan oo lagagaba dhaafo oo iimaankiia isagii ma laha bal taas weeya xadiidka macnihiisu ay saas u noqonaya gees kalena macnaa waxa weeyaan dadka mu'miniinta waxyaalahan kuma imanaya dee xikmay leeyihin maslaxana way kuma sugantahy iyagii bay uguba sugantahay taasba wey ama kii gaalka ahaa hadday waxaani kuba yimaadaan kafaara uma noqonayso xadiidku waa ta markaa macnihiisa guud weeya wallah subxana wa tacaala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك